shacabka magaalada muuqokoori ayaa waxa ay ku maadeysanayaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka iyo ciidan uu watay oo isaga firxaday deegaanka iyagoona xaqiijiyey in barakac xooggan uu ka socdo magaalada muuqokori xildhibaan cabdimaalig oo ka tirsan dowladda federaalk oo saacadihii lasoo dhaafay ka firxaday magaalada muuqokori ayaa ku fashilmay qarinta firxadka ay ciidankooda ka sameeyeen magaalada haweeney ka mid ah bulshada muuqokori oo ka hadashay war ka soo yeedhay xildhibaanka ayaa waxay ku tilmaamtay mid xaqiiqada ka fog labada kun labaatan iyo shantaa la marooyaa caalamka waa hal baraaka waaye cid ay wax ka qarsan tahay ma laha wuxuu beeniyey qaxii saaka laga qaxay moqokori waa qaxeen dadkaas halka hoomey ijaarkii shan boqol oo doolar oo ahay iyo toddoba boqol oo doolar ninkay haysta waa haystaa ninkii kalo ayey aa ka jirta meesha ma fahamteen taas waa tii cararka iyo culayskii aan la qarin karin ee saakay ka dhacay moqokori iyo soonaheeda haddaada culayskaada adiga sheegin oo aa inkirtid hadda xildhibaanaha ciidan iisoo dirow dhahay siday dowladda kuugu caawinaysaa ilaa waaba jabkaadaa qarsanaysaa afkaad tirtirinaysaa hortaada u socotaa qodob waa qodobkaas oo inkirmaadda waa diidnay wax naga qarsoon ma lahan moqokori waa laga qaxay culaysaa niila soo saaray meeshana yaaba joogaba adiga hadda informathin ay bixisaa laydhaha fiiri